gudoomiyaha guddida dhakhaatiirta u xil saaran wacyigelinta cudurka covid sagaal iyo toban ee soomaaliya maxamed maxamuud fuuje ayaa faahfaahin ka bixiyey hadal la sheegay in laga soo xigtay oo ku saabsan xaaladda cudurka covid sagaal iyo toban ee magaalada muqdisho haruun macruuf oo la xidhiidhay amaba kula xidhiidhay khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayaa ugu horreyn weydiiyey inuu fasira hadalka laga soo xigtay iyo weliba xaqiiqda jirta walaal aada umahadsan tahay warkaasi sida loo dhigay anugu uma dhigin xaqiiqadeena waa ka fogeyn sida loo dhigay warkii inta la jarjaray ayaa si kale laga dhigay marka warka midigeeda dhex ordahayaa waa mid ka fog xaqiiqadii jirtay anugu aan ku hadlay marka xaqiiqadu maxay tahay
xaqiiqadu waxay tahay waxa weeye aniga haddaan dhakhaatiir nahay wararaa kusoo gaaraya wararkaas kusoo gaarayana waxaa loo baahan yahay in la xaqiijiyo oo la dabagalo warka isoo gaaray wuxuu aha nin baa wuxuu yiri yimid walaala maamin meelaan tegay waxaan arkay waxaa laygu yiri intaasoo qofaa saaka noo timid lixdan iyo saddex haddana kii lixdan afraada adigu tahay waa daalnay dadkaasoo dhanna waxaan umalaynaya ayagaas u dhahayaaliga ku jira aniga marka warkii wuxuu ahaa war dhakhaatiir dhexeed dhakhaatiir baa iyaguna warar ii sheegay markaasi warkii baan iskula dhex wareegayna anagu kadibna midiyadaa loo disay midiyada inta googooyeen oo waxaa la dhigay doctor fuce ayaa wuxuu yiri saas doctor fuce saas ma dhihin runtiina saas maahan xaqiiqada waxay noqotay inaanu dad u diray maalihii lasoo xaqiijinhayo qabuurihii lasoo xaqiijinhayo warkaasna wuxuu noqday war beena oo aan soconayn annagu haddaan nahay takhaatiirta cudurada faafa rumar kasta oo noo yimaada hadal kasta noo yimaada inaan dabagal loo xaqiijino waay sababta waxa weeye waxaa laga yaabaa inuu ru yahay haddaan yaraysano hadduu ru yahay khatar badanaa ka imaanaysa marka inaanu dabagalno oo ogeejino wey warka marka shaluu dhacay maantana waa tagnay waa soo xaqiijinay in warka uu yahay war la dhoodhoobay oo aan jirin ahaa annagoo dhakhaatiira dhexdeenaana isula wareegaynin midii inuu gala maahay marka maxaad dhihi lahayd dadka dhagaystay codkaaga iyo dadka ay saamaysay
intaba waa aada iyo aad waa mahadsan tahay intaba waxaan leeyahay intii uu dhaway warkaygu ha raalli ahaada weliba khaasatan barakaad qabuurihii barakaad oo runta warka beenta ah layga soo gaarsiiyey hayga raalli ahaada kuwa aniga hadda hadalkayga sidaana u bixin ka dhigay ee xumaanta u muujiyana ilahay dartiisa dhacsiya hadda cidaan qabsanaayo male xataa kii kuwii dusiyey oo anagoo dhakhaatiir dhexdeeda ku dhex jirnay banaanka u saarana ilahay dartiisa ana cashi
haddaynu taa ka gudubno waxaad noo sheegtaa ka dhakhaatiir ahaan iyo ka guddiga dhakhaatiirta ee la shaqaynaya wasaaradda caafimaadkood adiga madax u tahay ilaa hadda toddoba kiis baa la xaqiijiyey bal noo sheeg fahamkiina ee xaaladda cudurkan ee waddanka
khayr allah ku siiyo horta toddobadaas xaaladood wasaaradda caafimaadka xaqiijisay waana iyo kama dhibcaan hadda taasideedaan u qaadanayna shaqadaas ayaga astale mas-uuliyad ay leeyihiinna weye mar haddii laga hadlayo cuduraa dilaacayna ka warbixintiisa iyo caddayntiisa waxaa iska wasaaradda caafimaadka horta cid kaloo leh lama arko marka waa anagu maxaan sameynay marka annagu waxaan sameynay dadaalaan sameynay inaan wacyigelin badan sameyno oo wasaaraddii la sameyno oo aan culumadii la sameyno oo aanu ganacsatadii la sameyno oo aan civil societyga la sameyno oo cid kasta oo diyaar u ah in wacyigelintaas ay xoojiso aan la sheegno telefishinada miidiyada aan xooga saarno intaa aan la sheegno marka intaas waxaan ka wacgelinayna dadka waxaa gelinaya adduunka cuduraa ku faafaya annagana xaaladaha jira si uu aan iska aan aan iska hakilno ilaahay barin oo iska hakilno qaadanana tallaabooyinka fiican ee loo baahan yahay in looga hortago masaajidadaan ka sheegnaa tviyadaan ka sheegnaa qaraabo iyo dadkeenaan u sheegnaa meel walbaan ligaarsiinayna intaasna ujeedadu waxay tahay in cudurkii ka hortegiisu uu ka fiican yahay inaan daaweyn dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed maxamuud fuuje oo u warramaya haruun macruuf